Qoysaskan oo ku noolaa degmada Kaxda iyo Garas Baali ee gobolka Banaadir ayaa deersidiyay hay'adda Boqor Salmaan deeqan iskajarta bariisa timira teendha iyo dhara taaseytu oo ku faa'iidaysadeen ku dhowaada shan boqol iyo labaatan qoys oo ku mid ahaayeen dadka iyo saamayti abaarta dalka ku jarta iyo calaada gudoomiyaha kaamka rooble ee degmada garisbaale iyo sheegay in tirada badan iyo kumid ee dadkuna iyo waxa ku hayaameena abaaro ku jarana dalkiyo kusugunyinga kaamka rooble kaas iyo ambaahanyiga gurmada joogte boqor salmaan ma ugu mahadnagaynaa dhibaatadeenna haysatay oo aniga aan ka imaanay shabeellada hoose shabeellada dhaha anagoo ka imaanay oo rafaacsan oo dandaraysan maanta guul waxaa noo ah boqor salmaan oo noo keenay maacuntaas bariiskaas oo ma arday oo badarka ah iyo teendhooyinka iyo ma arday oo bacdi iyo ma arday iyo boorsooyinkii oo ku jiro oo dharka ku jiro oo noo keenay horta ma haddaas ilaaha iska leh waa mahadnagaynaa teed kale waxaan u sheegaynaa boqol salmaan waxaana na siiyey aniga shan boqol iyo labaatan waay waxa meesha naga siiyey oo alaab ah ma hadda ilaaha iska leh haddana waxaan codsanaynaa dadkan oo shabeellada hoos ka imaadeen roobka badan ku da'ay oo rafaadsan oo ayaamahan isku rafaadsanay maanta alaabtanna soo gaartay ma hadda ilaaha iska leh waxaana ku mid ee dadkay deeqdun ku faa'iidaysadaya mahadnagay hay-adda boqora salmaanga iyo idii kale ku dambeeytay gurmadkan oo lahadersi iyo xaalado markaas iyo kusugunyiga soo barkaan awdheeku dhib iyo gaajana soo bixiye dhib karimay ka mas-uula dagaal dagaal adoo ku hoos jiro badarka aamo kor mirka karsas anahayna dhib wareer hamaraas galni markayna buushki amin waraba buushki biyo qaadi meel bismillah raw male ilmo uniyo ilmo tasha roog an shaleenta dadareer ilmo meel muslim rooga jeysidi oo matana ma man iska masleeyin dhan buushki biyo isla qaadi day shaleeday day mee may fadaane may codsadaane inuu nahana deerina na aawi biina no aawi beedna no aawi hunguri no aawi iyadna no aawi ilmo diintana nin baro wala dugsiska dhiibanna no aawi iyadu boqor salmaan ana soo gaartay deeqeeda ilaahay noogu maxad elinayna haddana katas kuwee ilaahay noogu soo qaaday waxaan soo gaaray dhar maa-uun iyo raashiin ayaana soo gaaray maasha allah waa mahadsantihiin waa noo dadaasheen insha allahu tacaala haddana waxaan rabnaa inaan intaan inka badan idinkaa noogu sugaynaa waana mahadsantiin khayraa idin rajaynaa insha allah waxaan leeyahay waa bogaadina insha allah inaa inta ka badan inaan soo gaarsiiyaan waana mahadsan yihiin boqol iyo toban iyo afartan waa salaaman yihiin insha allah khayr baan u rajaynayna insha allah hoosaka baraga ay gaar ahaan bariire may baan ka mahad eliyaane walaalayaalkana muslimiinta ee oo ahna deersiiyeen deeqda ayaan ka mahad eliyaana tankaroogna kuley ilaaha ku sugaana isan siin ku sugaanuna mahadsantiin maantan halay may kamid ee horta halahadan ilehdan gobodooyta derbaal oo haduna buushka unka jirna unka dabooladaana maacun raashin dhar intaasa halni ay adda bogor salmaan may lahaa weligaa ha noolaato maasha allah taageersina tankaroogna ku sugaana iyadan mahadsantiin